أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa dagaal kula wareegay xero ciidan oo maleeshiyaadka kooxda riddada ay ku lahaayeen duleedka magaalada gaalkacyo ku dhowaad labaatan qof oo tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka sbein ayaa dhimatay kadib markii ay la degatay duuni ay la socdeen howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya kulan lagu bogaadinayay furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe multaqo dacwi ah ayaa ka dhacay degmada webxo ee wilaayada islaamiga galgaduud wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa dagaal kula wareegay xero ciidan oo ay maleeshiyaadka kooxda riddada ah ku lahaayeen duleedka magaalada gaalkacyo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen
wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya dagaal culus oo saakay ka qarxay bariga magaalada gaalkacyo halkaas oo ay ku hardamayaan laba maleeshiyo oo kala taabacsan maamulada riddada ee muqdisho iyo garawe sida ay xogtu tibaaxayso dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka daacadda u ah madaxa maamulka puntland murtad siciid cabdulaahi deni ay saakay weerareen fariisin ay maleeshiyaadka b sf ee hoostaga maamulka murtad guurguurte ay ka samaysteen bariga magaalada gaalkacyo goobjoogayaal ayaa sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan hoobiyaal iyadoo tiro madaafiic ah la soo wariyey in ay ku soo hoobteen gudaha xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo maleeshiyaadka puntland ayaa la xaqiijiyey in ay gudaha u galeen islamarkaana ay si buuxda oola wareegeen gacanku haynta xero ciidan oo duleedka magaalada ay ku lahaayeen maleeshiyaadka b s f ee daacadda u ah murtad xasan guurguurte ilawareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka puntland nolosha ku qabteen askar iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka b s f islamarkaana ay gebi ahaanba la wareegeen saanad militari iyo gaadiid dagaal oo yaalay gudaha xeradaasi baraha bulshada ayaa waxaa si weyn ugu faafay muuqaalo muujinaya maleeshiyaadka murtad siciid deni oo ku sugan xerada maleeshiyaadka b s f iyadoo sidoo kale la arkayo hub iyo baabuur cabdibilayaal ah oo xeradaasi dhex yaala taliska booliska ee maamulka puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in howlgal amni oo maantay ay ka fuliyeen gaalkacyo ku beegsadeen goob ay sheegeen in maleeshiyaad hubaysan ay ku sugnaayeen iyagoo intaa ku daray in howlgalku uu weli socdo waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in maamulka puntland uusan marnaba u dulqaadan doonin islamarkaana uu tallaabo adag ka qaadi doono koox ama shakhsi kasta oo u adeegaya waxa ay ku tilmaameen cadowga puntland qaar ka mid a shacabka magaalada gaalkacyo ee maleeshiyaadkani ku kor dagaalameen ayaa la soo wariyey in waxyeello soo gaartay islamarkaana ay burbureen qaar ka mida guryaha shacabka oo ay ku dhaceen tiro hoobiyaal ah dagaalkani ayaa salka ku haya khilaafka xooggan ee ka dhex caloosan maamulada riddada ee muqdisho iyo garawe iyadoo maalmihii lasoo dhaafay murtad xasan sheekh maxamuud uu saanad fara badan oo hub ah ku daabulayay magaalada gaalkacyo
ku dhowaad labaatan qof oo tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka sbain ayaa dhimatay kadib markii ay la degtay duuni ay la socdeen sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ugu yaraan toddobiiy toban tahriibyaal ah ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen badda mediteraneanka kadib markii doontii ay la socdeen ay muddo shan iyo toban maalmood ah ku dhex luntay badda iyagoo isku dayay inay gaaraan jasiiradda blarik ee dalka sbain mas-uuliyiinta sbain ayaa sheegay in laba qof oo keliya laga soo badbaadiyey doonta meel u dhow jasiiradda malorka labadaasi oo ka soo jeeda laba dal oo waqooyiga afrika dhaca ayaa lagu helay xaalad caafimaad oo aada u liidata waxaana la sheegay inay la ildarnaayeen fuuqbax iyo nafaqadaro iyadoo loo qaaday isbitaalladaasi loo dabiibo sida ay sheegeen labada badbaaday doonta waxay markii ay safarka bilowday waday sagaal iyo toban qof waxay intaasi ku dareen in toddobiyo toban qof ay ku dhinteen intii lagu jiray safarka dheer hase yeeshee mas-uuliyiinta sbain ayaa sheegay inaan si madax bannaana loo xaqiijin karin dhimashada dadka kale ee la socday doonta wakaaladda wararka ee e f e ayaa sheegtay in doonta ay muddo shan iyo toban maalmood ah ku dhex wareegaysay badda sababo la xiriira qulqulka hirarka kooxaha gurmudka ayaa ugu dambeyn ka helay meel qiyaastii saddex iyo toban meel badeed oo koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda maloorka dhacdo kale oo isla maalinta ka dhacday meel u dhow maloorka kooxaha samati bixinta ayaa badbaadiyey toddobiyo toban tahriibe ah halka ay badda ka soo saareen meydadka laba qof oo saarnaa doon kale oo la rumaysan yahay inay waday ku dhowaad soddon qof howlgallada lagu baadigoobayo dadka kale ee la la-yahay ayaa weli socda dhanka kale dowladda sbain ayaa sheegtay in tan iyo soddonkii luulyo ay magaalada siuta si aan sharci ahayn ku galeen ku dhowaad toddobaatan iyo laba kun oo tahriibyaal ah kuwaasoo intooda badan dib loogu celiyey maloorka mas-uuliyiintu waxay sidoo kale sheegeen in tirada dhimashada ee la xiriirta iskudayga tahriibka siyuuta ay gaartay toddobaatan iyo toddoba qof kadib markii tobanaan qof ay ku hafteen badda iyagoo isku dayayay inay ka gudbaan xayndaabka badeed ee magaalada dadka weli ku sugan siyuuta ayaa wajahaya xaalado bani-aadnimo oo adag iyadoo ay ka jirto halkaasi gabaabsi dhinaca hoyga cuntada biyaha la cabo iyo adeegyada faydhowrka dhacdooyinkan ayaa mar kale muujinaya khatarta sii kordhaysa ee tahriibiyaasha wajahayaan marka ay isku dayayaan inay si sharci dare ah uga gudbaan badda mediteraneanka si ay u gaaraan dalalka yurub mahadsanid abuusheyba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer ee shabeellada hoose sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee degmada jannaale dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax ku weerareen guri uu magaalada jowhar ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada jowhar murtadka lagu magacaabo maxamed cabdi sheekh xandoy waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa dhanka baay qaraxay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhaba ayaa lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana ku dhaawacmay al askari kulan lagu bogaadinayay furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid aad u qiimo badan islamarkaana lagu boogaadinayay guushii allah uu siiyey ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan ciidamadii la wareegay deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka dhacay gudaha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaa kulankan soo qabanqaabiyey shir guddoomiyana ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka tukade waxa uuna waaliga ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabihii uu daarnaa isagoona dhanka kale waaliga u duceeyey geesiyadii islaamka ee gacantooda allaah uu guushan ku soo hooyey kulankan ujeeddada aan isugu nimid waa inaan maamulka wilaayada shabeellada dhexe iyo saraakiisha ciidanka ay u hambalyeeyaan guusha weyn ee ilaahay ku mannaystay si guud mujaahidiinta si gaara walaayada islaamiga hiiraan si aad la socotiin shalay ayay walaayadu la wareegtay magaalada taadaan iyo deeganada ku xeeran ee ka soo rogmada laamiga dhuusamareeb waxaan leenahay raggii qorsheeyey howlgalkaas adduun iyo aakhiro allaha idin ciseeyo raggii ciidanka ahaa ee gacantooda ilaahay uu ku cadaabay cadowgii iyo walaayadoodana waxaan leenahay labadii nebi daa'uud ilaahay siiyey markuu jaaluud dila allaha idin siiyo oo ahay xikmo iyo mulki aad ummadda ku maamushiin wilaayada hiilaanna waxaan ilaahay u weydiinaynaa intaa u dhiman ilaahay inuu sidaasoo kale oo ugu xoreeyo sheekh yuusuf kabaku tukaday ayaa dhanka kale tilmaamay in cadowga allaah ee isbahaysanaya ay ku jabeen duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada islaamka waxa uuna sheegay in cadowga uu ku jabay dhanka siyaasadda amniga dhaqaalaha ciidanka sumcaddoodiina ay dhulka gashay waxa uuna ku baaqay in lawada dagaalada lagu dhiig bixinayo cadowgiisu soo bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka ajnebi iyo iyo soomaali ridowdaba way jabeen bimacna alkelima jab dhammaystiran ayay jabeen xagga siyaasadda waa ku jabeen ciidanka dhaqaalaha midnimada sumcadda maanta wax u haray lama arko waxa xun ee shimbir dhimatay weli afuufaayana waxay u baahan yihiin darbaddan oo kale ilaahayna wuxuu leeyahay faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya kaasoo ahaa been abuur aan geed loogu soo gaban haddaba muxuu hadalkaasi kaga jawaabay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kuwa masaakiintahan weli safrin waxaa ka mid a midka waxau ahay magaciisii axmed fiqi waa maqlayseen waxuu la soo istaagay meediyaha hortiisa markii wax kale la waayey ayuu waxu bilaabeen qumayeysi waa dilnay qumayeysi ay uga dhammaatay iyo habaar waa kana waa dhaawacnay iyo waa dilnay iyo xaggaan haddaan ka dhaawacanahay wax kalea la waayey oo la sheego waa ninkii yidhi naqiib ka cawro male iyo nabadoonka ujuuraanaan aadaya baa laku dilna bal waxa caqligaas leh maxay ka qabaayaan nabadoonka ujuuraan iyo cawro male ma waxay degan yihin aadaya bal bal caqligaas bal ummadda loo sheegaayo waxaan leeyahay marka waxaas weeye waxuu dadka u sheego ugu dambeyn wuxuu waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe la hadlay shacabka muslimiinta ee ku nool soomaaliya isagoona ku yidhi dadka soomaaliyeed ee imaqlaaya waxaan leeyahay niman yahow ilaahay kitaabkiisa inaad qaadatiin ood amarkiisa fulisiin ood ilaahay aamintiin wacalallaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin gaalamaa lagu aadaa gaalamaa lagu war labaatan sano labaatan sanaan hortaagnay wiilkiinaa hortaagnay labaatan sanoo kale uma dhinna nimankaan toban sano haddaan soo dhaafno maxay lahayn aan baxno aan baxno aan baxno aan joogno aan baxno aan joogno waxa waaye joogidda iyo sabarka annagaa nala ka rabaa soomaali haddaan nahay sababta oo ah meel aan aadna ma naqaano waxaad nala ku haystaa waa diintaanyi waa dalkaanyi waa meeshaan ku dhalanay waa masqada ra'sina waxaad nala ku haysto meeshaan ku dhalano waaye dal kale maan leenna kenya usokaysa leeta kabanda ku tal sideedaba marka dhulkan hoostiisa inaan galno iyo inaan korkiisa nabad ku haysana maahan wax kaleo khiyaara anagu marihin nimanka khiyaar kale oo tegi kara hadday isdaahayaan iyo hadday sii joogaanba waa nimanka soo duuray tegid ayagaa laga rabaa ayagaa laga rabaa inay baxaan ninka yimidaa tegid laga rabaa annagana sabriya sugnaanaa nalaka rabaa soomaali waxaan leeyahay isku tashada kulankan uu soo qabanqaabiyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe laguna boogaadinayay weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli deegaankaasi ay ka babbanaysa raayada towxiidka laguna xukumaya shareecada alleh mahadsanid abuuxasaan multaqo dacwi ah ayaa ka dhacay degmada wabxo ee wilaayada islaamiga galgaduud sida warbixinta warkan uu inoogu eegaya walaalkeen marwaan moxamed multaqahan oo ahaa mid ballaaran ayaa ka dhacay degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo martigelisay multaqa dacwadeedkan oo ay ka qayb galeen culimo nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada uu hogaaminayay waaliga wilaayada galgaduud multaqahan ayaa ciwaankiisu ahaa laa cisata ilaa biljihaada shacaarkiisuna ahaa in tansurullaha yansurkum wuxuuna ahaa mid lagu boorinayay bulshada islamarkaana looga hadlayay mawaadiic muhiim u ah muslimiinta waxaana qabanqaabadiisa lahaa wilaayada galgaduud sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa multaqaha ka jeediyey kelmaddu uga hadlayay in la dafciyo gaalada duulaanka ka soo qaaday diinta islaamka iyo waajibka ka saaran qof weliba oo muslim ah aayaadkii ugu horreeyey ee ilaahay qitaalka uu ku waajib yeelay waa aayaadka ku jira suuratu alxaj alla wuxuu amray jalla wacalaa أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نسرهم لقدير waxaa loo ogolaaday inay dagaalamaan dadkii la dulmiyey yay yihiin marka dadka la dulmiyey والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وكوى دلكو ذا لغا ساري xaq darrana looga saaray maxaa lagu haystaa inay muwaxidiin yihiin oo ay dhaheen rabbigeen waa rabbi maantana camalkan waajibka ee jihaadka ah camal ijtimaaciya oo baaxad weyn oo ummadoo dhan ku wada waajibay oo rag iyo dumarba laga wada rabo weyn cadowga horarka ahna ummadda diinka alla duulaanka ku ah laga dafciyo si waajibaadka alla loo ilaaliyo jihaadka waajibka ee muqadaska ahna laga wada shaqeeyo xamlada guud ee waajibka ahna ee jihaadka farduceenka ahna dhammaantannada aan ka wada qayb qaadanno naf iyo nafiisna aan hurno nabadoonnada kale ah nabadoon ibraahim jeete xaayow iyo nabadoon cabdulaahi shiilow oo goobjoog ahaa murtaqaha ayaa ka warbixiyey taariikhda magaalada webxo oo leh taariikh dahabi ahaa xaggii laga warramo taariikh ahaan webxo webxa annaga magacan waa naga fac weyn yahay aabbayaashaan iyo awowayaashaan iyo wixii ka horreeyo dhammaan u yaqiinnay waxaana taariikh ahaan la yidhaha waxaa i ku baxday ilaahay meel uu ku mannaystay biyo macaan oo webi ah oo ilaahay macbuudka ahay ousan dheerayn oo hal mitir ama laba mitir haddii la qodo il buruqsanayso oo macaan keliya ay ka soo baxee oo aan dhanaan lahayn wabxo meel ilaahay u barwaaqeeyey waa ahaad meel mataqaanaa fasahaad ma ahayn oo muslimiinta maaragta ka tilmaaman fasahaad uga tilmaaman ma ahayn laakiin jihaadkan ilaahay nagu ciseeyey oo ilaahay uu dadkan maarata karaamahoodii ku soo celiyey waxaa sabab u ahaay sheekh cabdikariin ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbalo camalkii oo wadana shahaado ku hela waxaan leenahay qof walba oo muslim ahey wuxa taariikhda uu soo maray gaaladid waa lagu dilay mahaas laba gaaloo laga soo qaada cararaa lagu duuga xagga meydkoodu baktigoodu lagu dhaqaajiyey mahaana maalinkii weyneed oo ummaddu yaabtay oo hadda alla kuu ruanyaa aan la tiri karin gaalada ku dhimatay oo mushrikiinta isla socdeen waxaa waaye dadkaan waa jooga say u badan yihiin waa jooga ilaahayaa ku mahadsan ugu dambayntii waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo soo xiray murtaqaha ayaa la dardaarmay bulshada magaalada webxo deegaanka wuxuu u baahan yahay horumar badan uu u baahan yahay meelo badan wuxuu ugu baahan yahay odayaashii akhyaartan waa is aragnay dhanka waxbarashada in la xoojiyey rabtaa deegaanka sidiisaba ganacsaga iyo maaragtay arrimaha dhaqaalada markaas ay ku kobcdo waxaa ka mid ah in mashaariic badan ragga ganacsatada iyo rag maaragtay iskaashadaan arrimahaas ay sameeyaan oo shaqo maaragtay oo u baahan deegaankan u baahan yahay dadkana naftooda inay maaragtay maalgelin ay samaystaan ay u baahan yihiin hal qof ha ahaado laba ha ahaato shaqooyinkaasi waa shaqooyinka aasaasigaa bulsho kasta ay u baahan tahay magaalada maadaama cadowga ilaahay naga jibiyey in magaalada tacmiir maaragtay aan ku samayno dib u dhis inaan ku samayno magaalada waa degmo oo qadiimi ah taarikh leh dadka dhisi lahaa waa dadka deggan oo reer murunsadaha reer saddex iyo sagaal ah arrintaas marka wixii abaabul ah wixii fikir ah waxay maaragtay tala soo jeedina dhammaan maamulka diyaaruu leeyahay in hor loo socda marka la rabaa insha allahu tacaala qadaayadkaas dhammaantood murtaqahan ka dhacay degmada wabxo ayaa ahaa qaybtii labaad ee ka qabsoonta guud ahaan wilaayada galgaduud ah iyadoo murtaqihii koowaad ee ka horreeyey maamulka wilaayada ku qabtay degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya isaaqa cali nuur aadam waa askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kaas oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay tawxiidkana loogu qabtay degmada buqa qable isaaqa cali nuur waxa uu tababar kow iyo toban bilood ah kusoo qaatay dalka elitariya waxaana uu ka soo howlgalay gobolada jubbada hoose ee shabeellada dhexe iyo hiiraan isagoona si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee maalmo ka hor mujaahidiintu ka ceyriyeen deegaanka teedaan waxa uu isaaq la yimaaday qoray iyo boosh ah isagoona caddeeyey in uu ka toobad keenay falkii gaalnimada ahaa haatanna uu diyaar u yahay inuu u shaqaysto adduunkiisa iyo aakhiradiisa magaceygo saddexaan waa isaaq alnuur aadan oo ka tirsanaa ciidanka dowladda tababarna kusoo qaatay dalka elitria kow iyo toban bilood ka horso ah tababarka waxaa bixinayay elitriyaan waxaa la ii geeyey soomaaliya maraa la ii keenay hilweyne muddo sideed bilooda kadib waxaa shaqali igu waday kismaayo kismaayo aan kasoo saddex bilood aan kismaayan jiray kadib waa la isoo celshay hamaraa laigu soo celiyey xamar markaan saddex bilood joogay kadib haddana waa lay soo qaaday aadi abaalaa lay keenay dagaalkii aadi abaalaa ka qayb galay waa waa kasoo tegey waxaa imaaday mokori mokori aan kasoo tegey maxaa- maxaasaa imaaday dagaalkii maxaasaa ka qayb galay meel la yidhaahdo matabaana la igiyey matabaana kasoo noqday beledweyne lagu soo ceshiyey beledweyne hadda ka tegey hadda teedaan ah oo hadda aan kasoo tegay aa la igiyey Aan saddex dagaalaan ka qayb galay bis Ee, kismaayo mid ah oo xarbo oo deegaan la yidhaahdo iyo aadi abaal iyo maxaas waxaa ugu ugu adkahay mid dagaalka aadi abaal ay ugu adkahay kaasna waa afarta geesaas subax ayadoo tahay oo waaga markaas bari aroor hore ay tahay naga soo weeraray afarta gees magaalada nagala soo weeraro ciidan wixii dhinniya aan- geesaha naga jiray dhana hal mar wada jabay Ee, dadkii nala dagaalaya ciidankii habla kala aqoon waa isku dhex yaacaan intaasaa ay igula yaab qorigaygii booshkaygii waa wataa alxamdulilah haddana si nabada ugu soo tegay haddana deegaankaygaa rabaa si nabada inaan ugu noolaado si lagu soo dhaway marka imaatay wilaayada si islaamka fiican baa la ii soo dhaweyey wax dhibaatana ma arkin meel ah, meel walba meesha la igeynayo waa meel nabad oo amni oo laigu soo dhaweynayo wax dhibaatana ma arkin hadda mustaqbalkayga waxaan rabaa inaan een, adduunyadayda eh, iska ra- iska raacdo waxa mashquul iyo iyo- iyo meel kalena aan gelin waxaan rabaa adduunkaygana iska raacdaa rabaa oo salaadayda iska tugto askarigan taa'ibka ah ee ka soo tegay teedaan ayaa qayb ka ah askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigayo oo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu